kow laba kow laba kow laba kow laba kow laba kow laba kow laba kow laba kow laba kow laba kow laba kow laba kow laba kow laba kow laba kow laba kow laba kow laba Aha. Kolle show. kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii wicitaanka dhegaystaha oo toddobaad walba aad ka dhegaysataan idaacadda v o eda laanta afka soomaaliga waxaa dhowr maalmoodun ay naga xigtaa sanadka waxaa dhowr maalmoodun ay naga xigaan sanadka cusub ee labada kun lix iyo tobanka oo soomaaliya oo ah sanad la filayo isbedello siyaasadeed waxaa dhawa waxaa dhaw kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii wicitaanka dhegaystaha oo toddobaad walba aad ka dhegaysataan idaacadda v o eda laanta afka soomaaliga waxaa dhowr maalmoodun ay naga xigaan sanadka cusub ee labada kun lix iyo tobanka oo soomaaliya oo ah sanad la filayo isbedello siyaasadeed waxaa dhammaanaya muddada hay-adda waxaa dhammaanaya muddada hay-adaha dowladda soomaaliya ee iminka jira waxaa dhinacyadu ay ku heshiiyeen bilowgii bishan waxaa dhammaanaya muddada hay-adaha dowladda soomaaliya ee iminka jira waxaa dhinacyadu ay ku heshiiyeen bilowgii bishan in la dhiso laba aqal oo sharci dejin oo kale ah aqalka sare iyo aqalka hoose inka badan in in habka awood qaybsiga lagu saleeyo degaan iyo qabiil isku dhafa in doorashada xubnaha labada gole ay ka dhacaan caasimadaha maamul goboleedyada dalka in tiro kuraas ah oo cayiman haweenka laga siiyo labada gole ee la dhisi doono haddaba rajadu maxay tahay haddaba rajadu maxay tahay muddada yar ee harsan ma suurageli kartaa hawsha culus ee u taalla soomaalida xaggeese la filayaa in hayaanka siyaasadeed ee soomaaliya uu heeryada ku furto sanadka labada kun lix iyo tobanka arrimahaasi iyo guud ahaan arrimaha gudaha soomaaliya ayaan ku eegeynaa barnaamijkeena wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan barnaamijka waxaa marti ku ah wasiirka arrimaha gudaha ee soomaaliya cabdiraxmaan xuseen odowaa inta uu barnaamijka socdana waxa uu su-aalo uga jawaabi doonaa qaar ka mida dhegaystayaasheenna oo meelo kala duwan oo dunida ah jooga intaa ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkeena wicitaanka dhegaystaha oo toddobaadkan aan uga hadlaynay soomaaliya iyo labada kun lix iyo tobanka waxaa barnaamijka marti ku ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee soomaaliya cabdiraxmaan xuseen odowaa oo dhinaca kale ay suaalo oo dhinaca kale su-aalo uga jawaabayay qaar ka mida dhegaystayaasheenna intaan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno waa maxamed colad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
mar hadduu diyaar yahayba maya ma duubayno waan soo gelinayna isagoo ku jira ha weydiiso ash fikirkiisa aniga idaacaddan galbeed baan oo hadda lambarkiisa la isdhiig lambarki inta ka wacay lambarkiisa la isdhiig saas u sheeg maya ninka waa tagsiilan iyo dada uu wad qaadqaadana waqti hadduu janis leeyahay miya ha okay hadduu janis marka ku dab qabta lena ku dab qaba meeshan hadhow inaa si maqashiya ramaanayo su-aalahaas in looga jawaabo maho Ya.
in odwa uu ka jawaabo maho su-aal maa ninka ninkan wuxuu fikir la qabaa okay fikir la duwaa ka duubayna
Way orayda.
ani wax su-aal ma qabo hadhow laakiin Ah.
ha fikir laan qaba hadhow
seven seven three five zero seven nine five three four
Ha, magacaygu waa kaas wax su-aala ma qabo Hadhow.
ha cabdifitaax min maqashaa waxaad leedahay eh, colaadna waa isla joognaa maxamed colaad xasan oo barnaamijka wado eh, uu ku maqlayaa ninka waa baqa iftaax me ninka soo gelis meesha cabdifitaax kale waa cabdifitaax gaa taqaani kara qofka la qaldayo walaalaha.
okay marka marka waxaad leedahay magacaaga iyo meesha joogto ku bilaabaysaa eh, anigu su-aal ma qabiyaan leedahay fikran qabaa fikirkaas oo ku saabsan maamulka gobolka gobolka shabeellaha hoose iyo Shab- shabeellaha dhexe iyo hiiraan aan dhexe marka adi adaa yaqaan waxaa dhehaysa ma fahanti
maya one minute waa haystaa xataa hal daqiiqo waa haysataa adiga anagaa jarjaranaya ma fahanti adig haye
Een, haatanna waxaan soo gelinayaa dhegeyste kale oo qadka taleefonka ku jira dhegeyste magacaaga ku bilow iyo halka aad nagala soo xiriirayso bismi illaahi raxmaan raxiim magacaygu waxa waaye cabdifitaax madax koor waxaan idinkala soo xiriirayaa magaalada chicago ee dalka maraykanka Eh, aniga su-aal ma qabo eh, wasiirka waan islaamaya waxaan rabaa fikrad fikradeeda oo ah
mudane wasiir ma laga yaabaa maamuladan badan oo la dhisay waxay u taagnaan la-yihiin dastuurkan oo aad ay qoranayaan ayay daacad ka ahayn marka ma gobolka shabeellaha dhexe iyo hiiraan ma ku dayi karnaa dastuurkooda inay ka dhigtaan kitaabka qur-aanka kariimka marka haddii taas ay dhacdo waxay noqonaysaa mid fiican ummadana oo horumar ay ku gaaraan waana mahadsantihiin Well, they're not giving it to me.
Thank you, sir.
soomaalida u qabsoomay waa aaminsanahay aad baan u aaminsanahay in meeshan meel ka fog la gaari karay laakiin burburkii dowladnimada soomaaliya wasiir bay maqlay iyo oo lagu daray rog wasiir bay maqlay si fiican waxay ku- ma- ma soo bilaaban kartaa codka levelkan ku daraa waxyar soo bilaab hadda fayl adoo ah
waayahay bismillahi raxmaan raxiim sida aan sheegnay aada sheegtay laba kun iyo lix iyo tobanka sanad eh, la wada sugayo waa sanad doorasho eh, laga rajaynayo in eh, eh, baarlamaankii iyo madaxweynihii dalkaba eh, eh, lasoo doorto Eh, lix iyo toban sano kadib waktigii carta lagu soo sameeyey eh, xukuumaddii eh, kumeelgaarka ahayd Eh, ilaa hadda waddanka soomaaliya isbedelo waaweyn oo runtii la taaban karaa ka dhacay Eh, toban sano oo burbur ah oo xukuumada dawladu aysan dhisnayn iyo koob iyo labaatan sano oo xukun militariya runtii oo xukunka uu ahaa hal qof eh, gacantiisa ku jiray kadib soomaaliya in dib loo maamulo howl fudud ma ahayn Eh, waxa hadda rajada ugu muhiimsan oo ay tahay xukun iyo lix iyo tobanka waxaa naga hor muuqdaa oo ay tahay in horta number one ninkii ay tashanayaan soomaaliyeed in wadankii eh, dhinacyadiisa kala duwan eh, markii laga reebo somaliland oo gooni isu taagtay oo iyadu aan hadda ogolayn in eh, wadatashyadaas laga qabto markii laga reebo in wadankii daafihiisa kala duwan eh, layska wareysanayo sida laba kun iyo lix iyo tobanka waxay u dhici karaan Eh, maadaama hal qof iyo hal cod aysan dhici karin eh, waxaa jiray dabcan nidaamkan eh, a- afar iyo barka ee lagu soo dhaqmayay muddadii eh, dad badan oo su-aala ka qaba iyo dad badan oo weli u arka inay tahay in waktigii oo sidiisa sii ahaado si arrimahaas iyo kuwo kale oo suuragalaba waxaa dib loogu celiyay talo Eh, dabcan sanadkii laba kun iyo shan iyo tobanka wuxuu ahaa sanad eh, shaqooyin badan la qabtay Eh, wadanka federaalka systemka federaalka wuxuu qaatay laba kun iyo afartii laakiin runtii hirgelinta federaalka iyo ka shaqayntiisa waxaa la bilaabay laba kun iyo labiiyo tobankii iyo saddex iyo tobankii si oo dhab ah oo hoos ugu dego markii laga reebo puntland oo horor dhisnay dowlad goboleedyadan kale ma dhisnay hadda waxaa dhisan jubbaland koonfur galbeed iyo galmudug maalmahana waxaan aada ugu mashquulsanahay soo dhamaystirka maamulka shabeellada dhexe iyo hiiraan haddii la yidhaahdo oo dhawaan furmi doona shirkiisu magaalada jowhar waa gartay
riboorkii laga soo qaaday dadka soomaaliyeed ee meelo kala duwan jooga labada dhinac oon sheegnay ay labaduba qolo qabta in deegaan wax lagu qaybsado oo xildhibaanku uu matalo meel la yaqaano iyo dad la yaqaano iyo in lagu socdo nidaamkii hore oo ahaa isfahan iyo isku afgarad soomaalidu ay wax ku qaybsanaysa muddo dheer oo ku salaysan beelo la isku ilaalinayo awoodda maadaama waddankan oo ka dhacday tagrifal awoodeed oo tiro badan waktigii militariga waxaad moodaa in labada talaba ay mid walba base leedahay oo waxay ku doodo iyo iyada ay leedahay wada tashiyo dhaadheer oo madaxdii dowlad goboleedyada ay wadanka la isugu tegayaa jira magaalada muqdisho la isugu yimid muddo fiican la wada joogay haddana waxaa la ballansan yahay go-aankii kama dambaysta ay dadka soomaaliyeed inay maqlaan haddii la yidhahdo sida wax u dhacayaan laba kun iyo lix iyo tobanka agost iyo september inay maqlaan bisha janaayo tobankeeda magaalada kismaayo marka markaad fiiriso saylka xagga xukunka ee ah in layswaraysto hoos ilaa kor waxaad moodaa runtii wadamo badan oo anigu dadka koobka dhinaciisa buuxa ka fiiriyaan ahaye waxaad moodaa wadamo badan oo hadda jid hore oon kusoo qaldanay haya oo ay kamid tahay waktiyada in la kororsado madaxdu inay iska joogto labaatamiyo sare ka badan inaan dadkii soomaaliyeed hadda arrimahaas kasoo bislaadeen oo ay rabaan inay xukunka ayaga rabitaankooda lagu joogo wax aada u badan baa noo dhiman oo dee hal qof iyo hal cod inaan gaarsiino waddankan u gaarana waa hididiya weyn oo dhiman laakiin jidka siyaasadeed ee waddankan uu hayo waa jid isfahan oo oo is ogol ah waa aad baad umahadsantaha wasiir waan kusoo noqon doonaa su-aalaha xaggeena waxaan rabaa dhegeyste ku jira qadka inaan soo geliyo dhegeysta magacaaga ku bilow iyo halka aad nagala soo xiriireyso
asalaamu calaykum cornel cusmaan ciga weeye oo jooga kismaayo
cornel kusoo dhawow iyo bahda c o a waa idin salaamaya waa kaa qaadnay kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha aad baan idin salaamayaa waanan ku faraxsanahay barnaamijka laga hadlaayo oo wasiirka arrimaha gudaha jiro hallo si fiican baan kuu maqlaynaa fikirkaaga si fiican baan kuu maqlay
waxaan rabaa wasiirka inaan weydiiyo marka koobaad horta arrintii hiiraan iyo iyo meel la yidhaahdo jowhar xageebuu marayaa insaanka goboleedka maadaama soomaaliya muddo badan ay kusoo jirtay puntland isla markaa la door biday in federaal la dhamaystiro sidoo kale khaatumo meeshii la oran jiray dhinacaas sanaag iyo sool iyadana waan eegeynay in hawshoodii la galo oo la dhamaystiro oo la sharceeyo iyadana meeshay marayso buuqa ka jira by gobolka bakool dowladda koonfur galbeed gobolada koonfur galbeed degmooyinka ka gidooday iyaga xaaladoodiina wasiirka waan weydiin weliba arrin big issue ah arrinta saddexda degmo ee bakool ku yaala aan dad badanna ay leeyihiin dowladda federaalka ayaa arrintan hadira biidankeeda leeyahay kala kala yani xal in aan ka dhex raadinayn muxuu ahaa wa gartay degmooyinkaas si degmooyinkaasi ay afkaartooda ugu darsadaan si toosa dowladda federaalka inay maaragtay maamulkooda ay ugu hoos tagaan iyadoo dastuurkuna uu ogol yahay wa gartay aad baad umaadsantahay arrimahaasaan weydiinayaa wasiirka wa gartay aad baad umaadsantahay ciga wasiirkaan u bandhigaynaa su-aalahaaga wasiir waad maqlaysaa dhegeystaha
si fiican aad iyo aad baan umahadsan yahay kornelko waxa weeye shabeellada dhexe iyo hiiraan waa sida uu sheegay waa shaqo aad u badan baa laga hayaa wafdiga madaxweynuhu hogaaminayaa kasoo laabtay magaalada beledweyne daraato waxaan kusoo heshiinay reer beledweyne in shirka lagu qabto magaalada jowhar caasimadda dowlad goboleedkuna ay noqoto magaalada kaburte waad ka warhaysaan oo maamul goboleedyada markii la dhisayo waa arrin siyaasadeed oo runtii xukunka hoos u dejintiisa qeyb muhiima ka ah aragtiyo kala duwan oo caasimadaha iyo xukunka iyo kursiga iyo aad laisugu qabsadaa jira meelaha qaar marka dee dadka in laysku hayo laga huri waayona in laysku hayo haddii la yidhaahdo marka dadku waa naga aqbaleen magaalada beledweyne laba qodob baanu tagnay qodobkaas ku ahaa qodobna nabadayntii iyo damaystirkeedii oo dee beelaha qaarna aan u ballanay oon hadda u ballansanaya amar iyo hadilayo abalweynaba inaan isku lalaabano beelaha qaarna aan arrimahoodii soo afjarnay oo colaadoodii aan soo afjarnay marka haddii ilaa yidhaahdo usbuuca dambe meeshii lagu gaaro shirku wuxuu ka furmi doonaa magaalada jowhar waana ku dadaalaynaa in aan soo dhamaystirno federaalka wixii ka ka dhiman arrimaha ku saabsan khatumo dabcan iyo waxay ishugeedu issue hadda oo miiska saaran ma ahayn sool iyo sanaag waa ka horeysaan khatumana waa ka jirtaa puntland iyo somalilandna labada dhinac bay ka xigaan marka hadda arrintaas dharaan siyaasadeed ay u baahan tahay arrin hadda iska go-aan ah oo ma aha arrinta ku saabsan bakool iyo koonfur galbeed arrinta ka taaganna warbixinteeda waa haynaa dad buu dacwo qaba dabcan maamul goboleedkooda markii la dhisayo waa jiraan madaxda koonfur galbeed iyo anagoo wasaaradda arrimaha gudaha ah waa kala hadalnay dacwada dadkaasu qabaan waana rajeyneynaa in la xaliyo oo dee khilaafkooda dadkaas rabinaaya dowlad goboleed koonfur galbeed bay ka tirsan yihiin ayaday xaq kuleeyihiin xaqooda in la ilaaliyo waa mas-uuliyad federaalka iyo dowlad goboleedkaba saaran waana ku dadaalaynaa haddii ilaayahay
aad baad umahadsan tahay wasiir waa kaaga mahad celinayna waktigaaga iyo jawaabtaas aad bixisay dhegeyste kale ayaan doonaya inaan qadka soo geliya dhegeyste magacaaga ku bilow iyo halka aad nagala soo xiriireyso halo asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu ugu horeyn walaal magacaygu waa cabdixakiin faarax booshin marka hore waan salaamayaa wasiirka si gaara iyo bahda v o eda iyo dhamaan umadda soomaaliyeed hadlaysaa
waxaan kaala soo hadlaa walaal magaalada muqdisho aad baad umahadsan tahay fikirkaaga hore ugal su-aalna wasiirka haddaad su-aal haysta wuu kaaga jawaabaya
walaal waxaan rabaa inaan wasiirka weydiiyo sidaan ognahay arrimaha maamul usameynta arrinta maamul usameynta labada gobol hiiraan iyo shabeellada dhexe qorshihii dowladda ugu degsanaa waxay ahayd in goor hore la dhiso waxa ragaadiyey oo intaan soo gaarsiiyeyna ay tahay inaan dadkii deegaanka laga talagelinin islamarkaana rabitaankoodii inay wax kala dooran karaan aan loo tixgelin welina waxaan dareemaynaa inaan waddadii saxda ee federaalismka lahaynin su-aasha aan qabo marka waxay tahay maxaa shacabka labada gobol u diiday inay markii horeba ka tashadaan inay iyaga isdoortaan isku biiri karaan halkii caasimada iyo gobashaba noqon lahayd go-aan midaysan ay u madax banaan yihiin ayaga ay ka wada gaaraan su-aashaa qaba waa intaas walaal
sida ka muuqata su-aashaada waxay quseysaa beelaha degaanka dego oo aad tiri maxay iyagu tashan waayeen marka wasiirka fikirkiisa kaga aadan un baan siinayna
waa jeclaan lahayn runtii aad baan waxaan u jeclaan lahayn in mas-uuliyaddaas nala ka qaado oo ay beeluhu heshiiyaan muddo dheer baan wada hadalsiinaynaa cabdixakiin keliyana ma aha hadda hiiraan iyo shabeellada dhexe sidaas ruuxeeda waxay nagu qabsatay galmudug oon beelaha muddo wada fariisinay wada hadleen markay isu tanaasuli diideenna waxaan rabaa dabcan inaan ogaado ma waxaa quman inaan iska dhaafno nidhaahdo wallaahi calina garle aydiina garle miyaan nidhahdaa mase dee dowladnimadu waxay ku jirtaa in go-aan la qaato la yidhahdo marka waa kala fuq weydeen adinkai annagaa idin kala fujinayna go-aankaas hadda kahor baa galmudug oo ka dhacay haddana shabeellada dhexe hiiraan buu ka dhacay waa la isku hor istaagay labada gobol qolo walba waxay tiri anagu nagu fiican yahay maya anagu nagu fiican yahay marka meel dhexdhexaad ah ayaa dowladda federaalka ka istaagtay in shabeellada dhexana wax la siiyo hiiraanna wax la siiyo wixii soo haray oo madaxweynaha iyo iyo iyo iyo maamulka intiisa kalena uu tartan u noqdo ama guddoomiyaha baarlamaanka ha noqdo ama madaxweynaha ha noqdo waxaana rajeyneynaa markii annaga ologa koowaad aan dhisno dabcan hadday dee dadku wax dhistaan oy ayagu shaqaystaan oy ayagu shiraan annagu waa kaabi lahayn mar walba haddii hadda nala ka maarmi waayo in annaga hadda shaqada qabana ay tahana sidaasaan u qabanay cidna loogu roonaan mayno cidna looguna darnaan maynin hadda arrin ugubana ma aha isu tanaasul hadduu yimaan lahaana annagu ma dhahnayn ha isu tanaasulnina laakiin hadde waa la isu tanaasuli waayey marka saasaa keentay annaga faragelinteeda hallo wasiir waa ku maqlaa aad baad umahadsan tahay dhegeyste kale ayaan rabaa inaan qadka soo geliyo oo qadka ku jira dhegeyste magacaaga ku bilow iyo halka aad nagala soo xiriireyso
waa cabdirashiid faarax arta furiye magaalada gaalkacyo dowlad goboleedka galmudug hadda wasiirka waxa weeye waa waa waxaan weydiin lahayn ummaddu aad u wanaacsan tahay marka la yidhahdo masal four point five-ka iyo degmo aad baana loogu wareeray waa tii laga wada shiray marka haddii labada laisku gal waayo ka dowlad ahaan maxaa u diyaarsan in maaragtay ay maaragtay ku gaarsiiyaan maandeedyadii dowladda inay ku dhamaystiraan
waa gartay aad baad umahadsan tahay professor waa su-aal aad u qiimo badan wasiirkaan u gudbinaya wasiir waa maqlaysaa
maya waa aad iyo aad u mahadsan yahay gaalkacyo reer gaalkacyana waa salaaman yihiin waana waana ugu hambalyeynayaa nabadii laga soo shaqeeyey oo ra-iisal wasaaruhu wafdiga u hogaaminayay iyo madaxweyneyaasha galmudug iyo puntland asaaska u hayeen in de sidii ay isu haysato waana kula dardaarmaya runtii dad soomaaliyeed iyo ma waktigii hadda la dili lahaa qof soomaaliyeed in lasoo dhaafaan aaminsanahay in sida dadka loo nooloo inaha laga shaqeeyo man axyaaha fakaanama axya annaasa jamiican baa ilaah yiri qofki qof dilana wuxuu lamid yahay inuu dadka dhan dilay qofki qof nooleeyana wuxuu lamid yahay inuu dadka dhan nooleeyay marka dee reer gaalkacyo waa ku mahadsan yihiin shaqaday qabteen hadda ilaa hadda inay meeshaas kasii wadaanna waa waa waa rajaynayna waxaan arrinta ku saabsan haddii laismari waayo sideedaba guuldaro jid furan ma aha madaxda soomaalida ah waa tashanaysaa waa laga yaabaa tashiga iyo fooshu inay yaro raagto waa ka warhaysaan shirar soomaalidu qabsato oo sanado socdaa jiri jiray kuwii ugu yaraa carta oo qaas bees bilood buu socdaan umalayni bagatin dhowr sano uga socday hadda waxa on aan iswarwareysanayno oon shirkaan aan bilowna in laga wada hadlo waa ilaa september aan isu nimid oon shirka koowaad qabsanay iyo hadda waana tobanka janaayan waxaa loo ballamay in go-aan la gaaro marka waxaan rajeyneynaa in dadka soomaaliyeed ay fiiriyaan in dhanka aan guuleysan karno oon guusha dhankeeda u socono hadda in la ishaystana siyaasadaaba leh oo dee siyaasaddu ma aha waa waa shaqo oo maalinla ah oo subax walba in la isku haysto oo si wax loo xaliyo mar horumarkii aa lagu xalinayaa mar caqabadaa imaanaya waa la xalinayaa mar dhibaatooyin abaka waaweyn a imaanaya waa la xalinaya in marka la kala aragti duwan yahay dadku kala aragti duwan hayse siyaasadeed keliya ma qabaan adduunka ilaahay bani aadamka markuu abuuray kala siyaasa kala aragtiyaasha duwa diineed iyo mid dhaqan iyo mid kala aragta marka in siyaasadda lagu kala aragti duwanaada ceeb ma aha asidee wadanka iyo maslaxadiisa meeshay ku jirto in in loo raacaan aan aan ka shaqeynayna haddii ilaa yidhaahdo waana madaxda soomaaliyeed heer federaal iyo heer dowlad goboleedna arrintaas waa ka go-an
waa gartay aad buu mahadsan yahay dhegeystahaasi wasiir aad baad mahadsan tahay wasiir shirkii madasha wadatashiga qaranka ee ka dhacay muqdisho qodobadii lagu heshiiyey waxaa ka mid ahaa in habka awood qeybsiga lagu saleeyo degaan iyo qabiil isku dhafa dabcan dhegeystayaashana dhowr mar bay su-aalaha ku weydiinayeen lakin waxaan rabaa inaad ma halkaa iftiimiso bal haddii aad arrinta u turxaan bixiso dhegeystayaasha sida la isku waafajin karo qabiil iyo nidaam degaan wax lagu qaybsado
su-aashu waxay tahay labada aragtiyaaba hadda meesha ka jirta in marka labadaas aragti la iswaafajiyo dabcan waa arrin madaxda u taaloo laga shaqeynayo haddana kama hordhici karo laakiin qaabka ay u samaysantaha waxay tahay four point five waa la yaqaanaa dad badanaa waxay qabaan inaan weli la gaarin waktigii laga gudbi lahaa four point five ayna tahay in looga gudbo hal cod iyo hal cod wixii ka horeeya dadkaan lama tirinin maaragtay la lama yaqaano siday u kala badan yihiin isay yihiin marka inaysan wax kala badsanin dad qayb kamida oo dadkii lasoo wareysta ayaa qabta qayb kale waxa ay qabaan wadankan de dawladuhu soo lahaan jiray nidaamkuu soo lahaa degmooyin baa la kala degan yahay gobolaa la degan yahay in kuraastan loo qaybiyo degmo siman oo aan ahayn number aan ku salaysnayn lakin de si siman dhammaan degmooyinka dalka loo qaybiyo halkaasna ay kasoo uskunto baarlamaanku uu kasoo uskumo dabcan aqalka hoose taasaa ka jirta aqalka sare iyadana aragtiyo kalea ka jira oo leh ama four point five ha lagu saleeyo ama gobol ha lagu saleeyo ama dowlad goboleed ha lagu saleeyo marka hade see la isku waafajinaya waa shaqada tobanka janaayo loo ballamay kankeeda hadda aniguna ma sheegi karo gaaristeedana de dadka wax kulaaan kamid ah laakin keligay meli marka waa shaqo soo socota laakiin dooda socotaa saasay ku salaysan tahay anigu waxaan aaminsanahay inay tahay dood caafimaad qabta waktigeedii la joogo waddankan waa soo bislaanayay waa garan kartaan xukuumado badan baa midna cartan oo kusoo dhisay midna embagaadi kadib haddana jabuuti markii dambe oo koowaad oo madaxweyne xasan sheekh lagu doortay wadanka oo la isugu yimid magaalada muqdisho hadda waxaan maraynaa in waraysyadii dadka laga soo qaado gurow iyo cadaado iyo kismaayo iyo maaragtay baydhabo iyo magaalooyin kale oo dhan dadkii laga soo waraysto waxaa soo socota in magaalo walba iyo tuulo walba la tago waxaana rabnaa oon dee rajaynaynaa dabcan oo shaqadeedana in la qabto aan rabnaa oon qabanaynaa haddii la yidhaahdo in qof iyo cod la gaaro marka ani waxaan isleeyahay horumarka dabcan hal arrin oo dee aan qabnaa jirto waxa weeye caafimaadku waa soo daahaa caafimaad daraduna waa soo dhegdegtaa jumlatan u timaadaa waddankan waa la burburiyey de burburkiisu keliya kama dhicin markii dawladda oo waayey tobankii sano aheede wuxuu kasoo askumay waktigii dheeraay ama militariga ama nidaam darada ay soo haysatay waddanka kasoo uskumay de inuu waddankii isku kalsoonaado oo caafimaad soo helo oo dadku nidaamka ay wax ku qaybsanayaan helaan na waktiyay iyaduna qaadan doontaa haddii ilaa yidhaahdo laakiin waxaan aaminsanahay markii loo fiiriyo wadamo aada u badan oo hadda jidkii annagu aan ka nimid gadaal u raacaya jidkaasoon meel biyale tegaynin inay inaan aada uga fiicannahay oo annagu hadda aan aaminaad ah ay jirto inaan waddanka wada leenahay xukunka wada leenahay heer dowlad goboleed iyo heer federaal iyo heer beelaba intaba in inaan wax wada leenahay inay naga dhaadhacsiisan tahay miiska wadahadalka muddadaas dheerna waxaa wada fadhiyey soomaali cid hadda isku cayday cid isugu gacan qaaday midna ma jirin marka bisayl siyaasadeed oo fiican baa waddankan ka jira dadka soomaaliyeed ee gaar ahaan dibadaha jooga iyo kuwa gudaha joogaba waxaan rabaa in de sabarna la muujiyo dabcan lagana mahad celiyo meesha wax marayaan markii de inta aan hadda noo qabsoontay ay uga mahad celiya noo kordhaysaa laakiin runtii anu waxaan aada aaminsanahay bisayl siyaasadeed oo weyn inuu jiro waa garta aad baad umahadsan tahay dhegeysto kale ayaa qadka ku jira soo gelinaya dhegeysta magacaaga iyo halka aad nagala soo xiriireyso halo may maqashaa halo waa ka soconaynaa dhegeystaha wala maqli laayahay wasiir ugu xaggay haddaan su-aal kaa weydiiyo tan iyo markii nidaamka federaalka la qaatay waxaa gobollada soomaaliya kasoo cusboonaanaya dagaaladii muranka beelaha ku salaysnaa waxaa ugu horreeyey kismaayo gaalkacyo waa tii aad nabadeyn kasoo samayseen dagaala ka dhacay beledweyne marka iyo meelo kale ma jiraa wax xiriira oo aad aaminsantihiin oo ka dhexeeyo colaadaha iyo hirgelinta nidaamka federaalka ee dalka
colaad waa mahadsan tahay runtii de su-aashaas hadda kahor baan marka jawaabay aad baan u jeclaa inay weydiiso horta runtii ani waxaan leeyahay waa dulmi dulmin la dulminayo wey federaalka sababta waxay tahay intaan federaalkuba noo imaanin iyo markii dawladdu naga burburtay dabcan dawladeenii burburtay horta dawlad dhexe aheyd oo khad dhexe ah dawladdaas dagaalkii ku qaaday gobollada dalka oo ay ka bilowday waqooyi bari oo ay ku xijisay waqooyi galbeed oo ay ku xijisay gobollada dhexe oo ilaa xamar iyo baydhabo iyo kismaayo iyo meel walba ay kadibna gubtay dawlad dhexey aheed dawlad federaala ma ahayn dan toban sano burburahan ku jirnay oo hubku oo xamar ka baxo kismaayo aado oo halkaas xagga ka baxo xagga aado oo kismaayo ka yimaado xamar yimaad baydhabo aado meel walba aado federaal ma ahayn markaasna kadibna dabcan intii kale ee la ahay xukuumadda iyo dibadana sidaas iyo si cilmidahu ahaa marka aniga markii federaalku dagaalo soo kordhiyey wuxuu aniga aan aad aaminsanay inuu federaalku mas-uuliyad soo kordhiyey dhibaatadii ka dhacday kismaayo dhibaatadii ka dhacda dad mas-uuliyiina oo jooga oo ka shaqeeyay leedahay midda ka dhacda gaalkacyo hadda ka dhacday gaalkacyo waad aragteen dawladdii federaalka aheyd dowlad goboleedyadii dadkii soomaaliyad oo waxgaradka ahaa hal qof uma kala maqnayn beledweyne hadda ka dhacday dadkii sidii oo kale la isugu tegay marka qabaa-ilkan soomaalidu awalba waa isku dhici jireen waana isku dhacayaan ilaa laga gaarayo de in dadka hubkana laga qaado cadaaladuna wada gaarto waktig waa iska jiraya laakiin anigu runtii waxaan aaminsanahay federaalku inuu naga fududeeyey dad badan oo qabaa-il awal isu haysan jiray hadda hadday nidaam isku haystaan inay fudud tahay mas-uuliyaddu sababtu waxay tahay hadda wixii maaragtay ka dhaca koonfur galbeed qof baa mas-uulka ah oo le mas-uuliyaddeeda wixii jooga jubbaland dad baa mas-uulka oo mas-uuliyaddeeda haya marka runtii waxaad moodaa in xukunkii uu fududeeyey sida galana saas bay ahayd dabcan hal tallaabaa dhiman oo ah in xukunka dowlad goboleed kasii gudbo oo gobollo iyo Waa.
u gudbo degmooyin waa oo gartay degmooyinka uu xukunku gaaro waana wejiga soo socdo haddii la yidhaahdo dowladda federaalka ah ay ka shaqayn doonto eh, qoladii mandate-kaas hesha oo nasiib u hesha laba kun iyo lix iyo tobanka eh, shaqada ugu weyn oo taalla waddanka hor taalla yay noqon doontaa haddii la yidhaahdo marka in xukunku gaaro heer degmo heer tuulo iyo heer beeleed iyo ceelka ilaa uu ka tago xukun nadiifu dee dadku weli soomaaliyeed xukunku ma gaarin levelkaas oo dee ceelasha iyo eh, askari canshuur qaada ama askari qafaal u taga moogiye eh, si fudud looma gaarin weli eh, hoos marka in hoos la gaaro federaalku inuu naga kaalmayn karaan aada u aaminsanahay run waa waa gartay aad baad umahadsan tahay dhegeystaha ugu dambeeyaa soo gelinaya ee dhegeysta magacaaga iyo halka aad nagala soo xiriireyso hallo hallo ma maqlaysaa waa ka xunnahay Eh, dhegeystahaasna waa waa qodka waa noo soo geli waaye En, ugu dambeyntii xaggeena haddaan su-aal ku weydiino rajada aad ka qabtaan in labada kun lix iyo tobanka soomaaliya ay gaarto eh, higsigeedii eh, intee la eg tahay wasiir
Eh, waa ilaahagii mahaddiisa haddii ilaah yidhaahdo waxaan rajaynayno eh, annagu aan dadka soomaaliyeed iyo diiladii iyo ballankii lagu ballamay in laba kun iyo lix iyo tobanka wax dhacaan iyay xukuumaddeena iyo madaxweynaha iyo baarlamaankuba ku taagan yihiin Eh, dee waddankan eh, dadka inay si dimuqraadiga isu soo doortaan haba yaraatee dimuqraadiyaddu bilowba ha ahaatee laakiin de inay xukunka wareejiyaan eh, horey usoo dhacday Eh, madaxweyneyaal badan baa soo wareejiyey oo soo dhiibay in xukunka eh, gaarsiiyey heer doorasho dee hadday nasiib u heleen dib la doortay haddii kalena waa kiisiis asagu u u taagan laakiin in xukunka waktigii doorashada loogu talagalay uu dhaco eh, waa runtii aad bay dowladda soomaaliyeed uga shaqaysay taas hadda walwal badan iyo shaki badan kama qabno waxaanaan kaloo shaki badan ka qabin in dadka soomaaliyeed iyo madaxda hadda ah oo ama heer federaal ama heer dowlad goboleed ay ku heshiin doonaan qaab loogu gudbo laba kun iyo lix iyo tobanka sida wax u dhici karaan Eh, waxa muhiimka waxa ay tahay in eh, annagu dadkeena soomaaliyeed haddaan nahay eh, aan ogaano in geedi eh, socod uu yahay arrinkani Eh, maalina lagu jeri karin eh, kuwa eh, mayl eh, safarka ah aan maalin lagu jeri karin laakiin la bilaabo oo dee shaqadeedii ay socoto marka jidkani waa jidkii eh, loo geyn lahaa hal qof iyo hal cod eh, in laga gaaro laba kun iyo labaatanka Eh, waddankaanuna uu noqdo waddan dee dadkiisu eh, ba- ay ku faaraan oo ay ka baxaan duruufaha hadda lagu tilmaamo maalin walba waana aaminsanahay inuu kasoo baxayo runtii wax aada u badan baan ka aaminsanahay inuu kasoo kabsanayo magaxumadii iyo dhibaatadii soo gaartay bisaylka dadka soomaaliyeedna uu iska bedelay sidii ahayd shalay cadkaanu ama kucide ama- ama kucune ama kucideeye uu noqdo eh, waxaan inay dadka wada deeqaan eh, xukunka iyo cadaaladana dadka deeqda moogiyo kursiga qof unbaaba awalba ku fadin lahaa waa gartay aad baad umahadsan tahay Eh, barnaamijka waa soo koobaynaa gunaanadkiisii baan maraynaa dhegeystaha ugu dambeeya oo aan barnaamijka soo xiri doono eh, ayaan eh, soo gelinayaa Eh, dhegeysta magacaaga iyo halka aad nagala soo xiriireyso
asalaamu calaykum marka hore maxamed oo ku salaama magacayga waxaa waaye cabdikariim cali cusmaan eh, oo ku nool bristol eh, dalka eh, great britain Een, waxaan salaamaa oo kale eh, wasiirka arrimaha gudaha odawaa Eh, su-aashayda waxay tahay marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan weydiiyo eh, wasiirka Een, waxaan ognahay in dowladda xukuumadda ay ay ku dhawaaqday in mataqaanaa een, hal hal cod iyo qof aynan suurtagal ahayn Een, waxyaabaha kale oo hadda oo la sheegayo ama four point five ha noqoto ama qaab deg- degaan ha noqoto Een, sidee marka waxaan rabaa inaan weydiiyo haddii la yidhaahdo eh, qaab degaan iyo qaab qabiil eh, oo four point five ah waxaa lagu wa- waxaa lagu saleeyo waxaan qabaa inay adkaan doonto in laba dhinac dhinacan loo baxay inay fiican tahay aaminsanahay ama la yidhaahdo dowladda ama xu- eh, lasoo dhisi doono baarlamaanka lasoo dhisi doono wuxuu noqonayaa four point five ama la yidhahdo wuxuu noqonayaa hab degaan oo degmooyinka siday mataqaanaa degmo walbaba dadka degan ay keensanayaan xubnahooda baarlamaanka ugu qaybgalaya marka waxaan rabaa eh, in aynan shacbiga soomaaliyeed xukuumadda hadda jirta aynan ka dhigin communicate waxyaabaha si waaf oo sharci ah ama ama si mataqaana sheeg oo dadka ay u fahmaan in ay barnaamij muuqdo oo soomaalidu ay u jeedo meesha u socotay inay mataqaana sheeg ay la yimaadaan jeclaa lahaa xukuumadda uu oo Waa- kamid waa- yahay waa- wasiirka uu leeyahay arrimaha gudaha waa gartay fikirkaaga en, haddaad s- su-aal qabto kale dabcan fikirkaaga wasiirka wuu maqlayaa En, haddaad su-aal qabtona waa raacin kartaa
Eh, tii hore ay su-aasha tala tala yaraan markaynan ku darsaani ahaan waxaan dhihi lahaa qaabka loo soo dhisaayo xu- een, maxaa lahay sheege baarlamaanka in laga dhigo kasoo qaad oo kale beeshii laheed oo kale sideed sideed een, xildhibaan in mataqaanaa la yidhaahdo een, boqol iyo lixdan qofood ayaa u dooranayso mataqaanaa xildhibaanadooda een, madaxweynaha imaan doonana doorashadan inay naqato in la yidhaahdo qabiil walbo ee, sida hadda aan kuu sheego kale sideed sideed xildhibaan oo labaatan laga dhigay boqol iyo lixdankaas qofood in ay mataqaana madaxweynaha doortaan si ay meesha uga baxdo ee, qaabkaan la leeyahay mataqaana ay sheeg een, laaluusha la qaataa ama laaluusha lagu bixiyaa way adkaan doontaa madaxweynaha imaan doono inuu dhaqaalo u helo intaasoo qof oo ah, malaayiin gaaraya inuu dhaqaalo u helo marka waxaa soo baxaayo madaxweyne iyo xildhibaano daacad oo mataqaana ay sheeg dad waa garta ay soo doorteen sidaan qabaanay marka waa garta aad baad aad baad ugu mahadsan tahay fikirkaaga een wasiir wax su-aal halkaa kuma jiraan hadaad eh, fikir raac- eh, raacsanayso ama eh, hadalkaaga ugu dambeeya raacsanayso
waa waa mahadsan yahay dabcan eh, annaga dadka dee tobanka jana ayaan ballanimay haddii ilaa yidhaahdo Eh, sida uu sheegana aragti cad baan la imaan doonaa tobanka janaayo Eh, taas haddii ilaa yidhahdo waa waa waa deednihii aan u ballaminaba u ballanay Eh, sida baarlamaanka lagu soo xulayo inan taladiisa waa dhegeysanay haddii ilaa yidhahdo dabcan talooyin aada u badan oo dalka iyo dibaddaba laga aruuriyey dadka soomaaliyeedna waa jiraan kuwaasaa looga tala qaadan doonaa haddii ilaa yidhahdo Eh, aad iyo aad baa umahadsan aad aad baad u mahadsan tahay cabdikariin naga soo wacay bristol Eh, wasiir aad iyo aad baad u mahadsan tahay Eh, waktigaaga qaaliga ah iyo ka qaybgalka barnaamijka wicitaanka dhegeystahana waan kaaga mahadinaynaa
mahadsanid aad baa umahadsanid aye waa waa joojiyey duubitaanka een, odowa aye thank you Een, haatana dhegeysto kale ayaan soo gelinayaa Eh, dhegeysta magacaaga iyo halka aad nagala soo xiriireyso aad baad ugu mahadsan tahay fikirkaaga een, waa- waa- aad baad ugu mahadsan tahay fikirkaaga aad baad ugu mahadsan tahay fikirkaaga qaaliga aad baad ugu mahadsan tahay fikirkaaga intaa ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkeennii wicitaanka dhegaystaha oo toddobaadkan aan uga hadalnay soomaaliya iyo labada kun lix iyo tobanka iyo dadaalada socda waxaa barnaamijka marti ku ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee soomaaliya cabdiraxmaan xuseen odowaa oo dhinaca kale su-aalo uga jawaabayay qaar ka mida dhegaystayaasheenna oo meelo kala duwan jooga intaan barnaamijkan oo kale dib dambe uga kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo